guud ahaan deegaanada somalilan waxaa maanta laga ogay salaad roobdoon ah kadib markii gobolada bariga ay soo wajahday abaar saamaysay dadka iyo dunyadaba salaadan roobdoonta ah oo ay oogeen dadweyne tiro badan oo ay weheliyeen qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladdu ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh haliil cabdilaahi kana mid a guddiga abaaraha ee somalilan waxa uu wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwax uu u sheegay inay ku guda jiraan gurmadka dadka ay saamaysay abaartaasi bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala rasulilah salaada rabdoonta saanu iclaaminay ee madaxweynuhuna amar ku bixiyey innakoo raacina sunnaha nabi maxamed sala allah alay slam sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa laga tukanaya dhammaan gobollada dalka somaliland iyo degmooyinkaba waa laga wada tukanaya saaka sideedii barka subaxnimo hadii alla idhaha maxaa keena wasiir salaada rabdoonta in la tukado oo maanta dee dhammaanba somalilan goobaha kala duwan iyo weliba gobolladao dhan laga tukado saad ka warhaysaan waxaa jirta abaar baahsan runtii oo bariga ku dhufatay waageedano galbeedka somalilan bisanadkii dhaweyto february waatii abaar baani ka dhacday wadubana soo guurtiyii halka ay xoolahooda ku leedeen dadkuna ay waxyeelo badan gaadhay dhimashana ay timi iyadoo sitii jirto ayaa haddana gugii yar xumaaday dayrtiina waa la waayay dhinaca bariga oo runtii aada loogu nasan jiray marka xagga barigana ayaad moodaa abaar hadda oonkata way laba jirsatay baa ka taagan oo runtii aada iyo aad u ballaano baahsan oo halis gelisay dad naftii bani-aadmiga oo halis aada ugu jirta xayawaankiina iyo xoolihiina aada mooda inay xoogaa gebi ahaanba ay si ka baxayaan meesha way waa deegaanada wasiir haddaynu carabaabno ama aynu ka hadalno deegaanada sida rasmiga ah u saamaysay abaartani s si u kala saamaysay ama u kala daran yihin deegaanadu waa sanaag iyo sool iyo saaxil saddex iyo tog dheer baan idhaahdo afarta gobol ee bariga somaliland si ay kala daran yihiinba horta boqol kiiba sideetan waxaad oran kartaa iminka abaarta way wada gaadhay oo malaha kala soc marka ma roob la-aantun baa keentay mise sida kale dee baadkii kalena u maqan yahay oo hadday noqoto xoolihii iyo weliba noloshii kale ay u saamaysay mise roobkii u ka raagin bay noqotay xaqiiqad siday tahay waxaa og tihiin iminka caalamka dee la qabnaayo oo cimiladii baa isyara bedeshay inkastoo inaku u aanayn karno sida diin ahaan xagga dadka iyo maarata dhibaatada iyagu u geysanayaan deegaanka iyo naftooda iyo iyagoo ilaahay ka fogaaday subxaana watacaala oo gaaraan salaadii aada iyo aada looga maxaan ku lahada looga gaabiyey sidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir alle subxana watacala wuxuu musiibada u dhacaysa idinka u sababa adduunyada ilaahay subxana watala waynu hagaajiyey waxaanu ilaahay yidhi hore u yidhi maxaanka adduunyada walaa tufsidu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay wuu hagaajiyay adduunyada laakiinse bini-aadmiga iyo basharka ayaa fasaadka la imanaya haddii tahay mid diimeed haddii tahay mid dhaqan haddii tahay mid dhaqan dhaqaale xoolihii oo laga gooyey maxaan kule baadkii xoolihii oo dhisi laga jaray dhulkii oo maxaan kule nabaadguur lagu sameeyo gaadiid fara badan iyo jeexjeex iyo tuulooyin laga sameeyey iyo iyada oo runtii macaasidii kale ay lamid kahayd sida salaad la-aantuna ay badatay ilaa hadda maxaa tallaabo la qaaday ee dadkaasi wax lagala qabtay hawsha ugu yaraan iminka waxaad oran kartaa raashin badan oo dekada berbere yaalay oo deg deg loo loo loo qaaday biyana waa la bixiyey haddana waa lagu hawl jiraa guddida aada iyo aada iyo aad bay soo abaabushay madaxweynuhu qaranka somaliland madaxweyne axmed maxamed silaaye mar labaad buu isugu yeeday amar buu ku bixiyey in laga howlgalo oo la degdeg la howlgalo guddiyada way baxeen way soo mareen agagii dhulkii abaartu ka jirtay iyagoo sida raashin oo qaybinaya waxaa kaloo jira guddiyo hoosaadyo ka kooban xukuumadda oo barsaabadii iyo maayaradii iyo golayaashii deegaanka sidoo kale culimaa udiinka iyo ganacsataduna ay wehelinayaan kuwiiba ka shaqeyn oo qaybinaya raashinka iminkana waa lagu jira ilaa inta hawshaas ilaahay naga si naga dhigayana laga haari maayo laga habsaami maayo waa loo dadaalaya haddii alla idhaahdo way wasiir gabagabada haddaan ku weydiiyo marka laga yimaado in xaalad abaareed ay marna galbeed ka dhacdo ay marna bari ka dhacdo somaliland kuma cusba alaaba wax soo noqnoqda waxaa mar kasta su-aal taagan baa jirto la isweydiiyo ah dee dabcan in laga sii gaashoonto bini-aadmi baa layahay maadaama khibraddii lahayo oo waxaan yahay wax soo noqnoqonaya cimiladii iyo deegaankiina la og yahay xiliyada qaarna dee roobku in lagu tiirsanaadanay haynin maxaad uga fikiri weydeen marnaba in laga sii gaashaanto guddidii maadaama ay dhisan tahay maalimaha hadee abaartu timaadon in la dhaqdhaqaaqaanay noqonin xaqiiqad say tahay koley guddi waa guddi taakulo oo maartay dee runtii baahidu markay timaado dhaqdhaqaaqaysa inkastoo ay istaraatiijiyad samaysatay waxaana runtii xukuumadda ay ku boorisay xukuumadduna ka howlgashay inay ceelala dheer oo rigaga la qodo miisaaniyadda qarankana waa loogu daray waxaad iminka odhan kartaa iyadoo labaatan ceel ayaa gacanta lagu haya wax imka dhammaaday iyo wax maxaanku gacanta lagu hayo waayo dee dowlad waxaana maar tamarteedu aanay saa usii burnayn oo isku tashatay oo dadaalaysa oo dadkeedii iyo nafteedii ku tashatay oo aan maxaanku rahdaa taageero caalamiya helaynin sidaa darteed ilaahay taageeradiisa anakoo codsanayna oo ilaahay ka baryayna subxaana watacaala ayaa haddana isku tashanayna waxaana ka mid a runtii waxaa ugu muhiimsanaa in dhulka maaragtay dhaadheere fog rigigacyo ceelo rigiga laga shaqeeyo waxaa kale aanu sanadkii dhaweyto aada uga shaqeynay ugu yaraan ilaa toddoba ceel sideed ceel oo fadhiya baa la kiciyey oo iyaguna aada u shaqeynaya gobollada bariga u badnaa waxaanan aada iyo aada runtii uga fikiraynaa sidii dhaamo waaweyn loo sameyn hadday tahay maxamed naqshadiya waanu haynaa laakiin dhaqaalihii baa loo raadinaya si dhaamo kaa waaweyn loo sameyn lahaa ee loogu talagal lahaa dadku inay ku nastaan inta jilaalku ay jiro
wasiirka arrimaha diinta ee waqaafta ee somaliland sheekh khaliil cabdilaahi oo magaalada hargeysa ugu warramiyey wariyaha v o e da cabdixakiin maxamuud shirwac